bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allah wslm clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اsaariqi xiina yasriq baabu bayaani xukmi saariqi saariqa ama tuugga xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay xiina yasriqu marka uu xadaayo yani xaalkiisu sida uu yahay xagga iimaanka qaala xadaanii camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud wa huwa alkhuraybiyu albasriyu qaala xadaanaa fudayl bnu ghaswaana can cikrimata can ibni cabbaas radia allaahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal laa yazni zaani zaanigu ma zinaysto xiina yaznii marka uu zinaysanayo wa huwa mu'minun isagoo mu'min ah walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mu'min marka uu xadayo tuuggana wax ma xado isaga oo mu'min ah waanan soo macnaynay xadiidkan macnihiisa mu'minnimadana waxaa laga wadaa xaqiiqatul iimaan ma leh waa marka uu xadayo ayb oo xaqiiqatuliimaan ma leh macnaheeduna maahan inuu gaal yahay markaas ou diinta ka baxay ayb baabu lacni saariqi idaa lam yusamaa tuugga lacnadiisa caddaynteediibuu u baab yahay idaa lam yusama haddii uunan haddaan la magacaabin yani haddii aan la magac dhabin oo aan la dhihin hebel oo tuug ah waa malcuun haddaan la dhehaynin marka muxuu ka wadaa in tilmaan un lagu sheego lacana allaahu saariqa tuugga allah lacnado sidaasoo kale in la dhaho idaa lam yusama waa haddaan la tacyiininin oo aan la dhihin hebel oo hadda ka hor waxxaday waa malcuun haddaan la dhihin sidaas marka waxay ku soo koobmaysaa wasfi macsida keenayey in lagu lacnado taas marka dhib ma laha midda tacyiinka waxa loo diidayo in la fahmo wa waxaa loo diidayo waxay tahay waciid kasto ama goodi kasta oo ka dhasho oo ka dhasho dembi waxaa dhici karta qofkii ku kacay dembigaas wejiyo badan in loogu dhaafo waciidkii wejiyo badan inuu uga baaqdo wejiyadaas marka waxaa ka mid a inuu towbad keeno towbad saxeixa waxaa ka mid a shafaacada muslimiinta in loogu dhaafo loogu dembi dhaafo musiibada ku dhacayso dembi dhaaf bay u noqonaysaa waxyaabo badan baa ilaa toban meelahaas culummada ay gaarsiiyaan ayaa waciidka inuu qof mucayana ku dego iyaga ayaa baajiyo oo qofka ka baajiyo ka rafciyo ayb laakiin tilmaan marka laga hadlaade tilmaan cid kasta waa tilmaantu hal qof ma haysato qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni khiyaath qaala xadaanii abii wa huwa xafs bnu khiyaath qaala xadaana alacmashu qaala samictu abaa saalixin can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal lacana allaahu saariqa tuugga allah lacnado yasriqu albaydata ukunta xadaayo fatuqdacu yaduhu gacantiisa ayaa la jaraya oo la goynayaa wa yasriqu alxabla xarig ayuu xadayaa fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la goynayaa marka albaydata iyo alxabl macnaheedu waa sideena culummadu waxay u badan yihiin sidaas aan sheegnay albaydata waa ukunta alxabluna waa xarig haday marku sidaa tahay waxaa la dhihi karaa oo aaway ukun ma iyadaa dhan nisaabkii gacanta lagu goy jiray qofka yacnii in tuug lagu tilmaamo oo markaa xukunkii qadciga uu ku fulo waxay ku imaanaysaa inuu rubcu diinaar wax lamida inuu xado ee ukun qiimaheedana ma dhamma rubcu diinaar xarig uu meel ka xadayna ma dhamma qiimahaas ma laha tirada badan marka sidee loo tawjiihina haddii la yidhaha ukun ama xarig yani waxay leeyihin marka culummada hadday sidaas tahay waxaa laga wadaa wuxuu tuug ku noqday oo tuugnimadiisu ka bilaabatay ukun iyo xarig la xado marka dambena wax weyn ayuu xaday gacantaa laga jaray macnuhu marka waa saas ah marka laleeyahy xilligaas uu ukunta xadaayo iyo xilliga uu xadaayo xariga maahan in laleeyahay gacantaa laga jaro waa tuug waa laakiin biictibaari maa sayakuunu waxa uu noqon doono ilaa tuugnimadii wuxuu ku baranayaa waxaas kunbau xadayaa marka dambe wax ka weynu xada ayb taataabashaa lagu bartaa sooma dhahan soomaalida tuugnimo taataabashaa lagu bartaada sida wax yar u qaadayo u qaadayo marka dambe wax weynba u qaada markaasay gacangoyntu imaanay marka macnahaas waa lagu macneeya macno kalena bacdi ahlilcilmi baa ku macneeyo baydadu waxay yidhaahdeen waa bahashaan madaxa la gashtee birta ah oo qofka ka celiso waranka iyo leebka iyo waxaas ee baydadana qiimay leedahay waa wax weyn oo wixii gacan goyn keenayey waa qiimaheed waa u dhigantaa xabliguna waa xablu suful cariga doomaha iyo lagu soo xiro isaguna marka qiima uu leeyahay ayb qaala alacmashu kaanuu yarawna waxay arkayeen annahu baydu lxadiid yacni baydadu inay tahay midda birta ah walxablu kaanuu yarawna annahu minhaa waxay arkayeen in xarigu xaggiisa uu ka ahaan karo maa yusaawii daraahima wax daraahim u dhigmo saa darteed marka waa tuug qofkii xado acmash isagu sidaasuu ku wadaa laakiin khataabi iyo ibnu qutayba iyo culimo badan tafsiirkaas waa diideen oo tarkiibka carabiga ayuuna waafaqayn inay dhaheen lianna ninkan in la lacnado lacana allaahu saariqa yasriqu lbaydata tarkiibka saxdaa waxay u dhowdahay war ninkan inkaar ku dhacdayga lacnadda waxaa u keenay shay yar yacni shay yar ayaa lacnad u soo jiidaybaa tarkiibku uu ku macno badan yahay laakiin shay weyn ayaa lacnad u soo jiidaydu xoogaa tarkiibku kuma waa looga ronyahay wuxuu yidhi marka khaaabi wa inamaa wajhu lxadiidi wa ta'wiiluhu damu sariqati xadiidku tuugnimada ayuu caynayaa wa tahjiinu amrihaa arrinkeedana aad ayuu u fool xumaynayaa wa taxdiiru suu'i maqabatiha yacni caaqiba xumadeedana waa ka digayaa fii maa qalla wa kahura min almaal wax yar iyo wax badanba kaannahu yaquulu waaba inuu leeyahay ina sariqata shayi lyasiir waxa yar xadidiisa alladii laa qiimata lahu aan qiimo lahayn kalbaydati almadirati waalxabli alkhalaqi xariga baaliyoobay alladii laa qiimata lahu idaa tacaadaahu qofka hadduu isa siiyo fastamarat bihi alcaadatu caadadii ay ku socoto sidaas lam yanshab ma nagaanayo an yu'addiyahu daalika ilaa sariqati maa fowqaha markiiba wuxuu gaarsiinayaa wax ka weyn inuu xado xataa yabluga qadra maa tuqdacu fiihi lyadu fatuqdacu yaduhu waxay ka dhigan tahay marka war waxaan yar yarkaa iska ilaali iyaan gacantaada lagu goynina ee waxa yar marka ukun iyo xarig iyo ayaa munaasab u ah marka shay qaaliyo qiimo badan munaasab uma aha ibnu qutayba ugu horreeyey baa layidhi qaala ibnu qutayba wuxuu yidhi waama qowlu lacmash ina albaydata fi hada alxadiid baydat alxadiid alatii tujcalu fi alra'si fi alxarbi wa ana alxabla min xibaali sufun fahada ta'wiilu baciidu laa yajuuzu cinda man yacrifu saxiixa kalaami alcarab lianna kula waaxidin min haadayni yablugu danaaniira kahiira wahada laysa mowdica takhiirin siyaaqanna maaha siyaaq oo wax la badinaayo lima saraqahu saariqu walianna min caadati alcarabi waalcajami an yaquuluu qabaxa allaahu fulaanan rebel allah fool xumeeyo carada nafsahu lidarbi fii ciqdi jawharin wa tacarada lilcuquubati bilguluuli fii jiraabi miskin caadadoodu maahan saas ayb wa inama alcaadatu fii mili hada an yuqaala lacanahu allaahu tacarada liqaطci lyadi fii xablin rathin war ninkan gacantiisa in la gooyo ayuu halis u geliyey wax yar tarkiibka saasuu sax ku yahay laakiin wuxuu gacantiisa halis u geliyey shay aad u qaalinimo badan ma lala yaabaayo midda lala yaabayo waxa yarkaa wa siyaaqa xadiidkana marka sidaas ayuu ku yimid ayb macnaha xadiidkii marka sidaasuu tilmaamay ayb halkan marka xarig in gacan lagu jaro iyo iyada gacan jariddu nisaabay leedahay waana nisaabku waa rubcu diinaar rubcu diinaarkuna waa hal garaam iyo dhibic labaatan iyo shan dahab yacnii qiimo kasta oo la eg hal garaam iyo shan iyo labaatan yacnii dhibic hal garaam dhibic shan iyo labaatan wixii la qiimo ekaado qofku haddii uu xado ayaa gacanta la gooyaa marka garaam dahaba hadba intuu joogo haduu konton dollar yahay konton marka waxadaa looga bilaaba wixii ka yar gacan laguma gooyo ayb ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alxuduudu kafaaratun xuduuddu waa kafaaro qofka haddii xadka lagu oogo oo lagu fuliyo dembi dhaaf u yahay laakiin de xuduuddu waa kafaaro maxay kafaaro ka tahayna wixii xaqullaahi ah ama xaqii bani aadamka waa in la celiyo weli ninka tuugga waxaa ku laasimayo dhowr xaq gacantii waa laga jarayaa waa xaq alle bani aadamkii wixii uu ka xadayna waa inuu u celiyo waa laga rabaa oma la dhahayo gacantaadii haddaad ku weysay iska hayso qofka maalkiisa maya maalkana qofka waa looga qaadaa waana laga magdhabaa weliba maalka ayb marka kafaaro wuxuu u yahay dabcan wixii xaqullaahi ah qaala xadaana maxamed bnu yuusuf qaala xadaana bnu cuyaynata can الzuhriyi can abi idriis alkhawlaaniy can cubaadata bni saamit radia allahu canhu qaal kunaa cinda nabiy sala allahu alayhi wasalam nabiga agtiisaan ahayn fii majlisin majlis dhexdiisa faqaala wuxuu yidhi baayicuunii igula mubaayacooda calaa anlaa tushrikuu billahi shayan alla inaydnan cibaadada cidna wax ugu darin walaa tasriquu waydnan waxba xadin walaa tasnuu sinaysanin wa qara'a haadihi alaayata kullaha ayuu akhriyey aayadda suuratu lmumtaxina ku jirta faman wafaa qofkii oofiyo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa ajruhu cala allah ajrigiisa allou ahaaday u saaran yahay waman asaaba min dalika shay-an waxaasi qofkii wax ka asiibo oo wax ka galo fa cuuqiba bihi lagu ciqaabo fa huwa kafaaratuhu waa dembi dhaafkiisa waman asaaba min dalika shay-an qofkii wax ka asiibo waxaasi dunuubtaas fasatarahu allaahu calayhi alla ou qariyo ou u ceeb qariyo oo aan la xadin in shaaa gafara lahu allah hadduu doono waa u dhaafaa wa in shaaa cadabahu haddii uu doonana waa cadaabaa tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaan xadiidkanna kitaabuliimaan aan ku soo marnay weliba waxaan ugu soo marnay halkaasuu ku baxdiyey marka halil xuduudu kafaaratun am laa xuduudu kafaara mee mase maaha meeshaas marka xadiid ayaa jiray dhahaayo nabigu inuu yidhi laa adrii ma ogi alxuduudu kafaaratun am laa xuduuddu inay kafaaro tahay iyo in kale ma ogi ayuu xadiidku yidhi marka xadiidkaas iyo xadiidkan waa la jamcinayaayo waxaa lagu jamciyey markaas nebiga ma ogeyn gadaalna waa laga ogeysiiyey markii dambe markaas uu dhahayo laa adrii alxuduudu kafaaratun miya am laa ma la ogeysiinin gadaalna waa laga ogeysiiyey sida xadiidkan uu tilmaamayo ayb halkaasuunu aada ugu soo baxsiyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan dahru lmu'mini qofka mu'minka dhabarkiisa ximan maxmiyun mid la ilaaliyey waay ilaa fii xaddin xad maahane ow xaqin ama xaq lagu leeyahay laga goosanayo maahan qofka mu'minka dhabarkiisa lama garaaci kara wa ilaa waxaa lagu garaaci karaa xad inuu galay amase inuu galay xaq inuu qabo oo isagu intou wax garaaci laga gudsanayo marka qisaas iyo xad unbaa loo garaaca xadiis baa marka tarjamadan oo kale lahaa abushaykh fii kitaabi sariqa uu ku soo saaray duhuuru lmuslimiina ximan ila fii xuduud illah ayb marka qofka dowladda ama dadka xukumayo waa inuusan dadka iska garaacin hadduu dadka iska garaaco waxaa qabanayo qodobka ee xadiidkan xadiidtan oo hadda kan uu soo wado iyo tarjamadan ayaa qabanaysa nebigana sal ll salam wuxuu yidhi laba sinfi oo ummaddayda ka mida oo ahlunaara ma arkin weli qola naagaha qaaqaawanoo dharka khafiifka wata wa qolada kalena rijaalun lahum asyaadun waa dad jeedal wato oo dadka garaacayo yadribuuna bihi nnaas dadka ku tumaayo xaq la-aan marka qofka hadduu dadka iska garaaco iska garaaco dhabarka dadku waa xaaraan waa la ilaaliyey waa la dhowray ilaa xuduud in lagu garaacayo ama xaq laga gudsanayo maahan ayb dadkan ul bay rabaan un keliya iyo dadkan in la karbaashay rabaan iyo ma soconaysaadiga dadkan waxay rabaan intaa iska daysid waxa adiga alla ku amray oo dadkan xaggooda ku wajahan samey oo yeel kii marka sharcigu u qora sidaas waa kanaayo ilaa fii xaddin aw xaqin w kii laakiin uunan sharci u qorin in adaad iska garaacdo aakhiro dhiig lagu haystay noqona ama yani ajarkaagu wax ka qaadanaya qofkaas ayb markaa dadku waa beri ilaa wax lagu dilo ama lagu garaaco ay keensadaan maahan qaala xadaanii muxamed bnu cabdillaahi wahuwa alansaariyu qaala xadaanaa caasimu bnu caliyin qala xadaana caasim bnu muxamedi can waaqid bni muxamed qaala samictu abi qaala cabdlaahi qaala rasuulu lahi sal slm fi xajat lwadaac ayuu wuxuu yidhi alaa ayu shahrin taclamuunahu acdamu xurmatan alaa hooy ayu shahrin bil tee ahoo taclamuunahu aad garanaysaan oo idinku taqaanaanba acdamu inay weynin badan tahay ah xurmatan xagga xurmada qaaluu waxay yidhaahdeen alaa shahrunaa haada bishaanan tan qaala alaa ayu baladin taclamuunahu acdamu xurma qaaluu alaa baladunaa haada waa beledkan makawan qaala alaa ayu yowmin taclamuunahu acdamu xurmatan qaaluu alaa yowmunaa haada qaala fain allaha tabaaraka watacaala qad xarama calaykum alla korkiina wuxuu ka xarimay dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum ilaa bixaqiha maahan ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada alaa hal ballagtu halaatha ayuu yidhi kulu dalika yujiibuunahu alaa nacam qaala wayxakum ow weylakum laa tarjicunna ha u noqonina ha ahaaninina bacdii aniga gadaashay kufaaran gaalo yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiin qaarka kale qoorta uu ka goynayo ka garaacayo maxalushaahidka dhiigga iyo cirdiga iyo maalka intaba dadku inay xaaraan midba midka kale cirdigiisa maalkiisa naftiisu xaaraanay ka tahay ayb ilaa bixaqihaa xaquna waa midaan uu sheegayo ilaa fii xaddin ow xaqin ayb baabu iqaamati alxuduudi xuduudda oogiddeeda caddaynteediibuu u baab yahay walintiqaami iyo aargoosi lixurumaat illaahi ilaahay xurumaadkiisa darteed loo aargoosto yani waxaa laga wadaa xurumaadka alle iyo waxyaabaha alle macaalimudiinkiisa ah ayaa la qararinaa oo dadku ay marka ay ku xadgudbayaan markaas in loo caroodo oo ilaahay dartii loo aaro way bannaan tahay taas iyada qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leytu can cuqaylin can ibni shihaab can curwata can caaishata radia allaahu canha qaalat maa khuyira anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga lama khiyaar gelinin beyna amrayni laba arrin ila ikhtaara aysarahumaa midda fudud ayuu dooranayay cidda khiyaar gelinaysa hadday maa lam ya'tam hadduunan ku dambaabayni cidda wax khiyaar gelinaysa hadday alla tahay de alle dembi iyo dembi la-aan dad mau khiyaar gelinaya meeshaa marka waxay u baahan tahay towjiih qaala bnu bataal hada takhyiiru laysa min allah markii nebiga la khiyaar geliyo alla maaha waxa khiyaar gelinaya lianna allaha laa yukhayiru rasuulahu bayna amrayni axaduhumaa ismun maxaa yeele alle nebigiisa laba shay oo mid ou dembi yahay dooro ma dhahayo suuragal maahan saas dha xadiidkuna wuxuu leeyahy laba shay nebiga lama doorgeliyo ilaa nebigu wuxuu dooranaya midka fudud haddii uusan dembi ahayn marka waxaa la doorgelinaya wax dembiya ku jiraan alla maahan marka wax doorgelinaya waa hadday dadka usoo bandhigaan ayb ilaa in kaana fi ddiin wa axaduhumaa yauulu ila alithmi waxaa kaloo la dhihi karaa labada arrinba waxaa dhici karta inay laba arrinoo diinka ka mida ay yihiin laakiin midkood ayaa qofka wuxuu gaarsiinaa guluwi iyo dembi marka dambe shaygan marka guluwiga keenayo kal guluwi fa inahu madmuumun midkaas ma la dooranayo markaas guluwiga keenayo ayb ayb macnahaasuu marka ka wadaa ayb faidaa faidaa kaana alithmu hadduu dembi yahay kaana abcadahumaa minhu wuxuu ahaa nebiga kan ugu fogaanshiye badan wallaahi ilaahan ku dhaartee man taqama linafsihi nebiga nafsadiisa uma aarin fii shayin shay uguma aarin dhexdiisa yu'taa ilayhi loola imaanaya qad weligiisa wax lagu sameeyey nafsadiisa uguma aarin xataa tuntahaka xurumaatullaah ilaa alla xurumaadkiisa la qarariyo fayantaqimu lilah alla u aarayo dartiisa baabu iqaamati alxuduudi cala ashariifi waalwadiic xuduudda oogiddeeda caddaynteedii buu u baab yahay cala shariifi qofka yacni sharafta leh walwadiici iyo midka wadiica ah ee isagu markaa yacni bulshada ama mujtamaca aan ka muuqanin ayb labadaba in lagu oogo oo cuquubada dadku inay u sinaadaan qofkii dembi galay dadka jaraa'imta sameeya inay u sinaadaan cuquubada qala xadaثna abulwaliid qala xadaثna اleyثu can ibni shihaabi can curwata can caaishata ana usaamata usaamo kalama nabiya sal l slam nebiguu la hadlay fi imra'ati naag shanigeeda waa naag makhsuumiyad ayada wax hadday faqaala nebigu wuxuu yidhi inamaa halaka man kaana qablakum dadka idinka idinka horreeyey waxaa halaagay annahum kaanuu waxay ahaayeen yuqiimuuna alxadda cala alwadiic xadka ayay oogi jireen cala alwadiici qofka yacni liito ayay oo aan qofka liito oo aan mujtamaca magaca iyo maalka iyo maamuuska badan aan ku lahayn ayay ku oogi jireen wayatrukuuna cala shariifi ninka sharafta lena waa ka tegi jireen hadduu dembi galo xad ma ku oogi jireen ayb oo marka yahuudda iyo iyo aada ugu badnaa sidaas soomaalidana maahmaahay u samaysatayoo maskiina miska la fuula lehay dheheen waxaanoo kale maahmaadaas ku dhisantahay miskiin waa layska dulmi karaa waay macnaheedu qof kaaga daba imaanaya male bay isleeyihin laakiin dhib waxaa qofka ugu filanda miskiinkaas habaarkiisa iyo alle aragtida oo alla arkaayo u jeedo marka qofka sharcigu ama cuquubaadka dadka dembiga galo waa inay u sinaadaan ninka shariifka iyo ninka wadiica labadaba wayatrukuuna cala shariifi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye low faatimatu facalat hadday faatima samay lahayd yani faatimada qof sharaf leh waama samaynin mana samaynaynin laakiin nebiga waa ku halqabsaday ayb shardiguna waxba ma dhibaayo haddii shardi la xiro macnaheedu maan qofkaasaa dembigii galay ma laga wado haddii lacalla u geli lahayd faatima muxuu ugu qabsaday marka gabdhihiisa iyadaa ugu dambeyso ka nooleed low faaima ama waa ku weynayd agtiisa low faatimatu facalat daalika hadday samay lahayd laqadactu yadaha gacanteedaan jari lahay ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa xuduudda inaan muxaabaad iyo nin jeclaysi aan lagu samaynin ayb baabu karaahiyati shafaacati fi lxaddi shafaacadii nicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay filxaddi xuduudda layskaga ergeeyo goorma idaa rufica ila suldaan mar haddii qaaliga loo kor yeelo xuduuddu laba xaaladay leedahay ninkan xad buu galay waxbuu kaa xaday maalan inta aadan maxkamadda geynin waa lagaaga shafeeci karaa adaa iska dhaafi karo nin kalaa wuxuu ku dhihi karaa war ninkan iska daaniye waxba maxkamad hargeynini taas karaaha ma ahan dhib ma leh laakiin midda la nacayo waa tee marka xaakimka loo geeyo kadib ee xukunkii uu soo baxo shafaaco ma jirta marka ergeyn waa dhammaatay ayb idaa rufica ila suldaan marka taas qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan qaala xadaana leythu can ibni shihaab can curwata can caaishata radia allaahu canha ana qurayshan quraysh ahamadhum waxaa murjisay almar'atu naagtii almakhzuumiyatu qoladaa reer bani makhzuum ahayd allatii saraqad ee wax hadday faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu yaa la hadlaayo yaa la hadlaayo rasuulallahi sal l slam rasuulka waman yajtari'u calayhi yaa ku dhiiranaayo ilaa usaamatu maahane yani yaa ku dhiiran kara nebiga inuu hor istaago arrintan kala hadlo ilaa usaamo maahane xibu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga kii ou jeclaa fakallama rasuul allahi sal l slam nebiguu la hadlay faqaala wuxuu yidhi atashfacu ma ergeynaysaa fii xaddin min xuduud illaah xad alle xuduuddiisa ka mida miyaad ka ergeynaysaa uma qaama waa kacay fakhadaba waa qudbeeyey faqaala yaa ayuha annaas inamaa dalla man kaana qablakum annahum kaanuu idaa saraqa shariifu tarakuuhu dadkii idinka horreeyey waxaa dhumiyey way dhumeen waxay ku dhumeen haddii uu xado qofkooda sharafta le tarakuuhu waa ka tegayeen waidaa saraqa adaciifu fiihim aqaamuu calayhi alxadda midka daciifkaa hadduu xadana xadkay ku oogayeenoo gacantay jarayeen waymullaahi ilaahay dhaartiisaan ku dhaar allaan ku dhaaranaya allaan ku dhaaranayaaye low anna faatimata binta muxammadin saraqad laqataca muxammadun yadaha day faatima xadi lahayd muxamed gacanteedu jari lahaa marka muxaabaad iyo male waay macnuhu shafaacadaas marka la diidaayo waa marka suldaanka ay soo gaartay oo xadiidkii safwaanu bnu umaya ee asxaabu sunan ay wariyeen ayaa isaga oo go-iisa barkimaysan oo ku jiefo ayaa nin hoosta ka siibay oo ka xaday ninkiio maradii iyo wato ayuu safwaan soo qabtay markaasu u keenay nebiga ninkan maradeediibuu xaday ma xaday haa waa xaday nebiga gacanta hala gooyo yiri marka markaasuu safwaan yiri rasuul allow iska dhaaf maradan maa gacanta looga gooyo iska dhaaf waa cafiyey markaasuu yidhi intaadan ii keenin haddaad cafi lahayd haa laakiin hadda maya meeshaas marka taas saas xadiidka marka maadaama uu xad yidhi atashfacu fii xaddin waxaa laga qaadanaa tacsiirta in laga shafeeci karo qaaligii xad ma xukumin tacsiiruu xukumay toban jeedal iyo wax lamida iyo war iska dhaaf ninkan waa saas iyo waa la dhihi karaa waxaa xadka marka aan laga ergey karin waa xadka waa xuduudda ayb macnahana marka waa ku jira sababta iyaga marka inay gacan ka jaraan ay ula weynaatay waxay tahay waxay ogaayeen qofka waxxado in gacanta laga gooyo qabla alislaam xataa waa jirtay ayb sidaasuu ibnu xajar sheegaya ayb waqad caqada bnu lkalbiy baaban liman qudica fi ljaahiliyati bisababi sariqati ayb marka iyaga waxays yiraahdeen haddiiba mar tuuggii naagtani ay waxaday reer bani makhsuumna tahay kolaba gacanta umbaa laga jara oo nebiga gacantuu ka jarayaa bay isdheheen taasay ogaayeen sababtaasay marka arrintaa ay uga welwaleen ayb xadiidku waxaa kaloo culummadu isku khilaafeen naagtan waxa gacanta looga jarayay maxay ahaydna ma tuuga miyaa mase jaxdul caariya caariyaday inkiri jirtay ee xadiidka zuhri riwaayaadkiisa badanaa inay waxxadday ayaa ku cad riwaayo marka macmar uu warinaayo lana mutaabaceeyey isaga xataa ayaa waxay leedahay kaanat tajxadu alcaariyata naago kale magacooda ayay wax ku tabalcaaraysa jirtay iblaayo waxaan ii dhiib hebel iblaayaa rabtee a ii soo dirtay hayahoo markii loo dhiiba tiina ma u geynayso iyadaa iska qarsanayso markii la yidhaahdana waa inkiraysay waa inkiraysay waa inkiraysay marka caariyadaas tabalcaarada ay dadka ku inkiraysay buu gacanta uga jaray nebiga sal wacalidaalika xanaabilada ayaa waxay qabaan in jaxdul caariya ay tuugnimo tahay qofku hadduu qof wax ka tabalcaaraysto oo ku inkiro markhaati loogu caddeeyo hadday nisaabu sariqa la eg tahay gacantaa looga jara cinda alxanaabila saddexda madhaboo kalena iyagu saas ma qabaan oo waxay leeyihiin jaxdulcaariya tuugnimo maaha tuugnimada waa maal lasoo xaday ayb macnahaas baa marka xadiidkan soo gelaya oo ku dhex jiro shaaficiyada marka waxay dhahayaan naagtani jaxdulcaariyadu tilmaanay u ahayd maahane shayga gacanta looga goynayo sariqada u ahaa tugada saasay u tawjiihinayaan marka culammada shaaficiyadana ayb sidaasaana riwaayaadka u badan yihiin ayb ayb waxaa kaloo xadiidka baxhi kalaa ku jiro wa fii hada alxadiidi min alfawaa'idi mancu shafaacati fi lxuduud waqad taqadamat fi tarjamati dilaalatu cala taqyiidi almanci bima ida intaha dalika ila uli lmri wakhtalafa alculamaau fi dalika faqaala abuu cumar ibnu cabdilbar laa aclamu khilaafan anuu khilaaf ma ogi buu yidhi ana shafaacata fii dawi dunuubi dadka dembiga u saaxiibka xasanatun jamiilatun inay wanaagsan tahay maa lam tabluq asuldaan inta aan suldaanka la gaarsiinin wa ana cala asuldaani an yuqiimaha idaa balagatu haddii suldaanka loo keenana waa inuu oogo wadakara alkhaaabiyu wagayruhu can maalikin imaam maalik laakiin xataa inta aan suldaanka loo keenin buu kala farqina anahu faraqa bayna man curifa biada nnaasi waman lam yucraf xule intaan qaaliga loo geynin ergeynta iyo shafaacada xataa qofkaa la fiirina qof dad dhibkiis lagu yaqaan iyo tuugnimo lagu yaqaan hadday tahay ma loo shafeecayo wad maxkamadda hala geeyaa la dhaha ayaa la dhahayaa haddii ninkan nin aan lagu aqoonin uu yahayo mar uun wax ka dhacay iyo markaas waa la leeyahay war ninkan halayska dhaafa maanta faqaala wuxuu yidhi laa yushfacu lilawali muطlaqan sawaaءn balaga alimaama am laa wa amaa man lam yucraf bidalika falaa ba'sa an yushfaca lahu maa lam yablug alimaam marka waa qabla an yabluga alimaama intuusan imaamka gaarin iyadana saasaa la isugu khilaafsan yahay ee warkaas imaam maaligna waxaad moodaa wej buu leeyahay laa shaka lanna nin dadka adiyadooda iyo dhibkooda lagu yaqaano tuug ah haddii la yidhaha mar walba ha loo ergeeyo ee dadkiiba u dhibka kusoo noqonaa soo maahan kaas maya mar kan kalea ergada ku fiican ninkii aan hadda ka hor lagu aqoonin si uu dembiga isaguna u dhex muquuranin ayaa waxaa la leeyahay warniya waxaan haddaa kugu hore mar kale oo hadda ka hor laguguma arkine war adiga isceebsaniyo dhaawaa lagu dhaafay markaani kaasoo kale marka waxwaa anface baxhi kale watamasaka bixadiidi albaabi man awjaba iqaamat alxaddi cala alqaadifi idaa balaga alimaama walow cafa almaqduufu mas'alaa marka khilaaf ka jira xuduudda soo gelayso masaladaa waxay tahay qof baa qof caayey wuxuu ku caayey zino oo wuxuu yidhi zaani baa tahay naag buu wuxuu ku yidhi zaaniyad yahay maxkamadiia laysla tegey siddeetankii jeedalaa la xukumay ma bannaan tahay marka qofki inuu yidhaahdo maqduufka ayo la qadfay war xaqan anaa iska lahay waana cafiyey mas'aladaas baa marka xuduudda laga soo reebaa iyadoo suldaankii gaartay haddana cafis aqbali karto bacdi ahlilcilmi xadiidkanay deliishadeen oo ayagu dhahayaan maya cafiskiisa waxba lagu cafin maayo ayb watamasaka bixadiidi ilbaabi man awjaba iqaamat alxaddi cala alqaadifi idaa balaga alimaama walow cafa almaqduufu wa huwa qowlu alxanafiyati waalthawriyi waalawsaaci baa saaqaba wqaala maalikun washaaficiyu waabuu yuusuf yajuusu alcafwu muطlaqan masaladan wayudra'u bidalika alxaddu xadka ayaana looga dar-inan ayb marka shubhay waxbaa jirtay leeyihiin saa darteed marka waa la dhaafaya oo haddii ninkii la qadfayba uu yihaha cirdigayga anaa ku sadaqaystay ninkan waana iska cafiyey ma karbaashka waa laga deyna xanafiya laakiin waxay leeyihin maya iyaga xuduud bay masaladan ku dhex jirtaa xuduudna shafaaca ma gasho ninkan siddeetanka unbaa lagu dhufanaa waa haddii imaamka lasoo gaarsiiye masalatu alqadfi xaddulqadafka khilaafkaas baa ku jira wa fiihi dukhuulu nisaa'i maca arijaali fii xaddi sariqa tuugnimada naag hadday wax xado iyo hadduu nin xado isku mid waa soo gelaya wafiihi jawaazu tawajuci liman uqiima calayhi alxaddu bacda iqaamatihi calayhi qofka xuduudda laga oogo ma loo naxariisan karaa ninkan waa la geeyey xadkii baa laga oogay xoogaa marka qisadii safwaan iyo waxaa ku jirta xoogaa naxariis iyo inuu ka xanuunsanaayo qofkan in gacantii laga jara xanuunsigaas iyada see waay waqad xaka bnu lkalbiy fii qisati umi camrin binti sufyaan ana imra'ata usayd bni xudayr awathaa bacda an qudicat naagtaas markii gacanta laga gooyey usayd bnu xudayr naagtiisa waa ka xanuunsatay xoogaa waa u naxday wasanacat lahaa dacaaman cuntay u samaysay wa ana usaydan dakara dalika linabiy sal ly slam kalmunkiri cala imra'atihi usayd bnu xudayrna nebigu u sheegay sidii isagoo ku inkiraayo kale oo yacni tuuggaas qofkan gacanta la jaray maxay ugu naxariisanaya camal faqaala markaasu wuxuu yidhi raximathaa raximaha allah way u naxariisatay allah u naxariistay marka naxariistu waa halkeeda iyada qofkan qof muslina waa gacanta laga gooyey in loo naxariistaa wax ma dhibaysa wa fiihi alictibaaru biaxwaali man madaa min alumam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ummadihii hore ee tegey xaaladahoodii in lagu cibro qaato ayb baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa tuugga iyo naagta tuugta ah gacantooda jara wa fii kam yuqdacu imisaa lagu jarayaa gacanta wa qadaca caliyun min alkafi cali wuxuu gooyey kafka intaasuu gooyey cali wa qaala qataadatu fii imra'atin wa qaala qataadatu fi imra'atin saraqat qataada wuxuu yidhi naag wax hadday faqudicat shimaaluhaa bidixdeeda la jaray laysa ilaa dalika wax kale male intaas maahan yani qalab maalan gacantaadii keenaa la yidhi bidixday dhiibatay bidixdaa kow la siiyey waa lagu qaldama dana midigtaa la jara miyaa la dhahayaan maya taasaa loo qabaa bis wahay ama camdan ayaaba ninkiibaa kasba qaaligii ama ninkii jarayaan bidix iska jarayba midigna ha laga jara ma la dhahayo laysa ilaa dalika ayb sariqada marka sharcan macnaheeda halkaanu ku tacriifiyey wuxuu yidhi wa curifat fi sharci sariqa maxaa la yidhaha biakhdi shayin shay in la qaato khufyatan qarsoodi idoon lagu jeedin laysa lilaakhidi akhduhu ninka qaadanayana inuu qaato waxaasi ma leh xaqu ma leh ayb waman ishtarada alxirza qofkii ku daray marka meesha uu ka qaadanayana waa meel maalkaasoo kale lagu ilaaliyo qofkii yidhina wuxuu ku daray min xirzi milihi ayuu ku daray akhdu shayin khufyatan laysa lilaakhidi akhduhu min xirzi milihi tacriifku marka saas shaygaasoo kale meesha isagoo kale lagu ilaaliyo haddii laga qaaday haddii dahab meeshaas cidladaa la dhigay ninkii qaada markaas waa tuugnimo ma la dhahayo leanna xirzilmithli kuma jiro lacagoo kale haddii meel bannaankaa layska dhigo bac inta lagu shubo irida bannaankeeda la dhigo qofkii gacanta gashtee qaato gacantaa laga goynaya ma la dhahayo leanna xirzilmithli lagama qaadanin wa fii kam yuqdacuna wuxuu rabaa inuu noo sheego nisaabka wax lagu xado nisaabgacanta lagu gooyo nisaabu sariqa wa qadaca caliyuna min alkafi alla wuxuu yidhi aydiyahumaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa gacantooda gooyo gacan ilaa intaasaa la yihahda marka intee laga jarayaa qaar waxay yidhahdaa ilaa intaasba hala jara khawaarijto kale iyo daahiriyada qaarkood laakiin nebiga iyo saxaabadu waxay jareen intaas mar intaasunbaa la jaraan ilaa kafka cali ayaa riwaayo kale ay ka soo aroortay oo uu yidhi faraha in la jaro riwaayo kale cali ka soo aroortayoo in yacni farahaas laga jaro meeshay ka bilowdaan suulka saas loo soo jaray iyadana waxaa la yidhi qofkii hadda qofkaas xaguu ka go-an yahay haddii lagu su-aalo faraha unbaad dhehmaana gacanta ma dhehaysa laakiin ninka inta laga gooye gacantuu ka go-an yahaa la dhahaya marka kafkaa xoog badan waxyaabahaasuu rabaa marka halkaan in uga hadlo waxaana lagu ijmaacay midigta in la gooynaayo oo bidixda ma aha marka hore ayb midigtaa la goynaya ayb ayb macaanidaasuu marka rabaa inuu ka waramo ninbaa marka wuxuu halkan keenay marka abulcalaa'i almacari ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi yadun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyat maa baaluhaa qudicat fii rubci diinaari su-aaluu keenay wuxuu yidhi gacan magteeda lagu qiimeeyey bikhamsi miiina mi'iina casjadin shan boqol oo diinaar ilaa yadda mogta gacantu nisfudiye waay nisfudiye diyadana waa kun diinaar waay niskeedu marka shan boqol oo diinaaray noqone gacan shan boqol oo diinaar diyo looga dhigay diinaarkuna waa dahab rubcu diinaar maxaa looga jaraya rubcu diinaar markay xadda maxaa loo goynaa diyadeedaba intaas waa ka badan tahay qaadi cabdulwahaab almaaliki ayaa u jawaabay wuxuu yidhi siyaanat alcudwi aklaaha wa arkhasahaa siyaanat lmaali fafham xikmat albaari diyada marka la joogo kitaabka fiiri diyada marka la joogo waxaa qaaliyeeyey oo qaali ka dhigay yidhi siyaanat alcudwi aklaaha cudwiga ama xubinta ilaalsanaanteeda iyo dhowrsanaanteeda qaali ka dhigtay oo intaas gaarsiisay wa arkhasahaa waxaa rakhiisiiyey siyaanatulmaali maalka xifdin la xifdinayo darteed darteed ayaa loo raqiisiyey oo rakhiisiyey fafham xikmat albaari kadib uu marka soo wada kitaabku marka waa kana wa sharxu daalika beydkanuu marka sharxaa wuxuu yidhi ana diyata diyada loo isaga marka wuxuu leeyahay sharcigu wuxuu u nisbaynaa tanaaqud feeri wuxuu rabaa inuu yidhaha marna rubcu diinaar in loo gooyaa la ogolaaday marna shan boqoloo diinaara laga dhigay waxaan waa iskhilkhilaafayaanu rabaa inuu dhaho markaasuu wuxuu yidhi ana diyata low kaanat rubca diinaarin diyada haddii laga dhigi lahaa rubcu diinaar oo la dhihi lahaa ninkii gacan gooyaba rubcu diinaar ha bixiyo intaasay laegta haddii diyada laga dhigi lahaa lakasurat iljinaayaatu jinaayaadkaa bada lahayba cala al aidi ninba ninka kaleu gacanta ka goosa lahay rubcu diinaarna waa kana qaadu dhehi lahaa ma fahmin walow kaana nisaabu lqadci gacanta waxa lagu goynayana haddii khamsi miati diinaar laga dhigi lahaana lakahurat iljinaayaatu cala alamwaal dadka maalkiibaa lagu xadgudbi lahaa hadii la dhihi lahaa shan boqoloo diinaar markay gaartaa gacanta la jaraa dadkiiba nin walbaa shan boqol ma xadaya afar boqoloo iska xadaya afar boqol wax yar miya labaatankii diinaara siddeetan iyo shan garaamoo dahaba dhan marka haddii la dhihi lahaa inta diyadeeda ah markay xadaa la jaraa maalkii baa macno beelaya marka haddii la yidhaahdo rubcu diinaar diyaha looga dhigana gacantaa qiimo beelaysa sharcigu labadaasuu ilaaliyey marka feeriban xikmad aad u weyn soomaa marka dadka marka sharciga iska dhale iyaga faham daridooda waayo waxa ay sharciga ay wax uga sheegayaane sharciga ilaahay waxba kama sheegna waxba yacni ma qaldana wtamat kalimatu rabbika sidqan wacadlan sidqan fi lakhbaari wacadlan fi laxkaam sidaasuu yidhi fadaharat alxikmatu fi ljaanibayni wa kaana fi dalika siyaanatu min aarafayn maalkiina waa la ilaaliyey dadka gacantoodiina marka waa la ilaaliyey waayahay intaas marka intaas ku keenay ayb ee sariqada gacanta midigaa loo goynaa selafku waxay isku khilaafeen hadduu marlabaad xado xagee intee laga jaraana waihtalafa asalafu fii man saraqa faqudica waa laga jaray midigtii uma saraqa waa xaday haaniyan marlabaaduu xaday ayb faqaala aljumhuuru jumhuuru ahlilcilmi waxay dhaheen tuqdacu rijluhu lyusraa lugta bidixaa laga jaraa uma in saraqa hadduu xado falyadu lyusraa gacanta bidixda uma in saraqa farijlu lyusraa farijlu lyumna lugta midigaa laga jaraa waxtuja lahum biaayati almuxaaraba wa bificli saxaaba aayadda muxaarabada iyo waxaa loo deliishada saxaabada ficilkooda wa biannahum fahimuu min alaayati saxaabada aayadda waxay ka fahmeen annahaa fi lmarati alwaaxidati faidaa caada saariqu wajaba calayhi alqadcu haaniyan ilaa anlaa yabqa lahu maa yuqdacu uma insaraqa cuzira wa sujin aduu marka shanaad xado waa la xabisa aduu marka sidaasu tilmaamay mar shanaadkaas marka in la dilo iyo in la xabiso iyo waxbaa marka uu sii kasii hadlay ayb tanna marka fuqahadu waxay ka qaateen marka lugta bidixaa la jaraa iyo waxay ka qaateen ficlu saxaaba ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin can ibni shihaabin can camrata can caaishata qaala nabiyu sal l slama tuqdacu lyaddu gacanta waa la jaraa fii rubuci diinaarin rubcu diinaar baa loo jaraa iyo fasaacidan ka kor rubcu diinaar iyo ka kor shaafici iyo jumhuurku saanay qaateen taabacahu cabduraxmaan ibnu khaalid wabnu akhi zuhriy wamacmarun can zuhriyi qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways can ibni wahbin can yuunusa can ibni shihaab can curwata bni zubayr wa camrata riwaayadan marka curwa kusoo daray laakiin waa curwa iyo camra isla werinayaan can inabiy sal l slama qaal tuqdacu yadu saariqi fii rubuci diinaarin ayaa lagu gooyaa xadiidkan marka waa qowl soo uma jeedi waa qowl nabigaa yiri tuuga gacantiisa rubcu diinaar iyo ka badan baa lagu gooyaa ficil ahaanna nebiga waa u sameeyey marka daliilkeedu waa daliil qowli iyo mid ficli ah xanafiyada iyaga laakiin waa khilaafsan yihiin ay leeyihiin labayo toban diinaar dirham iyo ama ka kor bay sheegayaan axaadiis marka waxay qabsanayaan thamanulmijanni iyo daraahim iyo mar inuu nebigu u gooyey saddex dirham qof xaday inuu gacanta ka shay saddex dirham qiimihiisu yahay ayuu gacan u jaray laakiin waa la jamciyeyo sarifka diinaarka iyo dirhamkay ku xiran tahay ee markaas uu saddexda dirham gacanta u jaray macnaheedu waxay tahay rubcu diinaar iyo saddex dirhamaa islaeg marka muxuu noqonaa sarifka diinaarka markaas halkii diinaar ayaa labaiyo toban dirham u dhigmay marka halkii diinaar hadduu labaiyo toban dirham yahay rubac meeqou noqonaa rubac diinaar meeqou noqonaa labaiyo toban afar u qaybi alaaatu daraahim saasay ku imaaneen axaadiidta ayaga ay wataanna waa axaadiid ficil ah nebiga saas u gooyey midkan laakiin waa qowl midkan isagu waa qowl oo nebiga waa gacantii baa la jaraa buu leeyahy qaala xadaanaa cimraan bnu maysarata qaala xadaanaa cabdulwaarith wahuwa bnu saciid atannuuriy qaala xadaanaa alxusein can yaxya bni abi kathiirin can muxamed bni cabdiraxmaan alansaariy can camrata binti cabdiraxmaan xadaathu ana caaishata radia allahu canha xadaathum can inabiy sal l salam qaal yuqdacu fii rubci diinaarin rubcu diinaara lagu gooyaa gacanta ayb daxaawi isaga wuxuu muxadisiinta kasoo guuriyey uu yidhi annahum yuqadimuun riwaayaat buu keenkeenay oo ibnu cuyayna can izuhri oo ikhtilaaf uu ku jiro qowlkii nebiga miyaa mase waa ficil ah laakiin dadka zuhri ka warinaya waxay u badan yihiin inay qowl ahaan u sheegeen yunus iyo rag fara badan yunus bnu yaziid leyli ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa cabdatu can hishaami can abiihi qaal akhbaratnii caaishatu ana yadda saariqi lam tuqdac lama jarin calى cahdi rasuuli illahi sal l salam ila fii hamani mijannin gaashaan amankiis iyo qiimihiis wax lamida xajafatin aw tursin waa gaashaanka gaashaankaasaa marka rubcu diinaar la eg isaga marna alaaatu daraahim lagu qiimeeyey qaala xadaanaa cuثmaanu qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa hishaamu can abihi can caaishata milahu qaala xadaanaa mxamed bnu muqaatilin qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa hishaamu bnu curwata can abihi can caaishata qaalat lam takun maynan ahayn tuqdacu yadu saariqi tuuga gacantiisa in la gooynaayey fii adnaa min xajafatin aw tursin xajafa iyo gaashaan wax ka hooseeyo kullu waaxidin minhumaa duuna duu hamanin mid kastaa haman mid u saaxiiba ayuu ahaa rawaahu wakiicun ibnu idriis can hishaamin can abihi mursalan qala xadaanii yuusuf bnu muusa qaala xadaanaa abu usaamata qaala hishaamu bnu curwata akhbaranaa can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat lam tuqdac yadu saariqin calaa cahdi nabiy sal l salam lama gooynin fii adnaa min hamani lmijanni gaashaanka hamankiisa wax ka hooseeya tursin aw xajafatin wa kaana kulu waaxidin minhumaa daa hamanin قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن أي أجوي النبي قاشان ثمنه ثمن كيس ثلاثة دراهم ربع الدينار يسوى إسليه لأن الدرهم دينار كان لبي طبعا درهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته ابن دقيق العيد يقول الاستدلال بقوله قطع في مجن على اعتبار النصاب إن لو دليشده ضعيف ويان لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه يعني عليه آه xadiidkan oo qadaca fii mijanni nebiga gaashaan qof xaday ayuu gacanta uga gooyey qiimihiisu intaa uu la ekaa ficilkaasi ma keenayo nisaab iyo qadar in laga dhigto ilaana waa xugun waxaan haddii ka yar uu xadi lahaay wuxuu yeeli lahaa lama oga marka daliilku ma ku xoog badnaanayo daliilku wuxuu ku xoog badan yahay marka midii nebiga uu qowl ahaan dadka ugu sheegay oo rubcu diinaarka ah طيب باب توبة السارق طيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده باب توبة السارق tuugii towbadiisa caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaثna ismaaciil bnu cabdillaahi huwa bnu abi uways qaala xadaثnii bnu wahbin can yuunus can ibni shihaabi can curwata can caaishata ana اnabiya sal slama qaطaca yada mra'atin naag gacanteeda ayuu jaray qaalat caaishatu wakanat taأtii bacda dalika waa imaan jirtay faarfacu xaajataha ila اnabiy sal salam baahideeda iyo danteeda ayaa nebiga u koryeeli jiray oo aan ugu sheegi jiray fataabad way towbad keentay waxasunad towbatuhaa towbadeeduna waa wanaagsanaatay marka tuugii isagoo gacanta laga gooyey maalkii iska celiyey aduu ka qoomamayo towbadkeenu hagaago u wanaagsanaado waa fiican yahay tuugaa tahay un markaa ma lala daba taagnaanayo weligeed qaala xada markaa iyo in ixsaan loo samay karo qaala xadaanaa cabdullahi bn moxamed aljucfiyu وهو المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفاره له وطهور ومن ستره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له واسو مرنا حديث كان رينو توبت كينا يا نو تصيا طيب كتاب المحاربين من اهل الكفر والرده طيب dadka muxaarib kitaab mu idin dhiga mase baab ani kitaab idhig waa iska baab laakiin almuxaaribiina min kitaabu almuxaaribiina ama baabu almuxaaribiina min ahli alkufri wariddati ayib ayib leeyahay kada hadihi tarjama habatat liljamiici huna وفي كونها في هذا الموضع إشكال وأظنها ممن قلب على الذين نسخوا كتاب البخاري من المسودة والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين هل كاسي كفعنا جبوين dadkii marka soo guurinayo qorayay inay kala hormariyeen ayaa laga yaaba waqowli illaahi tacaala inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah xiraabadiiba halkaan uga hadlayaa ee muxaarabada قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه qaala qadima cala nabiy sal l slam nabiga waxaa usoo galay nafarun dad min cuklin qoladaas fa aslamuu way islaameen fajtawow islaamnimay muujisteen way islaameen yani fajtawow lmadiinata madiina ayay ku jiradeen oo jawigeediibay dhibsadeen faamarahu jirha ku dhacday faamarahum an yatuu nebigu wuxuu amray ibila sadaqati inay u tagaan oy aadaan fayashrabuu min abwaaliha wa albaaniha oy cabaan markaa kaadideeda iyo caanaheeda fafacaluu way sameeyeen fasaxuu way caafimaadeen fartaduu diintii bay ka baxeen waqataluu rucaatahaa xoolaha raacigoodiina way dileen kiraacayay wastaaqu libila geeliina way kaxaysteen fabacata fii aathaarihim raadkoodii buu dad ku diray fautiya bihim waa la keenay faqadaca aydiyahum wa arjulahum lugahooda iyo gacmahooda ayuu jaray wasamala acyunahum indhahoodana masaamiir kulul ayuu geliyey ku musmaaray musmaar kulul ayuu indhaha ka gelishay oo sidaa u yeelana iyagaa sidaas yeelay raacigii ekaa qaabkaas wax u dilay uma lam yaxsimhum ma uunan dhiig joojinin xataa maatuu ilaa ay ka dhinteen mana dhiig joojinino leanna waxaa la dhiig joojiyaa qof inuu noolaado markaas la rabo oo in dilkiisu uunan bannaanayn kuwan laakiin dad bayba dileenba iyaga in la dilaaba la rabaa siday wax u dileen baa marka loo dilay marka waxaa laga qaadanaya mararka qaar cuquubo saarim ahe adag qofkii siduu wax u dilo in loo dilo oo la tusa yacni markaa aan aan aan la tusin dabacsanaan iyo aan la tusin qoladan marka fartaduu buu yidhi marka marka way ridoobeen riddadoodana dhib ayaa la socday iidaa aa la socday way ridoobeen haddana waxay laayeen oy dileen qowsaarkii nebiga xoolaha raacayay xoolihii bay dhaceen marka dhac iyo dil iyo waxay isku darsadeen diintiioo laga laabto meeshaas marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa riddada iidaha ou la socdo oo aan mujaradka ahayn oo ariddat almaqruunatu biliidaa'i wax towba ah oo la weydiinayo qofka ma leh towba oo diinkii kusoo laaba towbadkeen ma la dhahayo istitaaba ma leh qofkaas leanna hadda qoladan nebigu wax istitaaba ama weydiinin oo yacni towbadkeena iyo ma uunan dhihin mana u bandhigin nabiga sal l slam marka murtadka towbaa la su'aalaa istitaabat lmurtadi goorbay imaanaysaana waa haddii ridda mujarada ah uu ku jira weyna saarimulmasluulka marka ibnu taymiya sidaas u yidhaahdaa adiladeedana waa iska muuqataayo datanaaba ka mida xiraabada marka xadkeeda waxaa ku jira nafyi inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi nafyigaas marka culummadu waa isku khilaafeen xanafiyadu waxay dhahayaan magaaladaas uu jooga xabis laga gelina sanad laba sano waxbaa la xukuma ninkaas waa marka nin nafyi la anfiyey aw yunfaw min alardi sidaas waaye laakiin culummada kale maalik iyo shaafici waa diidayeen laabudda waa in laga saara magaaladaas ee magaalo kale la geeya dadna uunan ka aqoonin oo qurbada uu ku dhibtoodo meeshii uu jinaayada ku galay waa laga kaxaynaya meel kale marka ayaa la geynaya masaladan halkan wuu ku dhigay adiladeeda iyo waxyaabahaas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan lam yaxsim innabiyu sal l salama nebiga ma dhiig joojinin almuxaaribiina min ahli riddati xataa halaku dadkii muxaaribiintae ridoobay xataa halaku marka min ahli riddati marka uu leeyahay macnou ka wataa waxaa baxaaya markaas oo aan meeshii ku jirin xiraabada qofkeedu uu muslimka yahay ninkan isbaarow iska dhigtay waa shufto muslim waaye laakiin gaal maaha lug iyo gacan isdhaafaa la jara dadka xoolaha ka qaataa dad ma dilin laakiin xoolahuu meesha ku dhacaa lug iyo gacan isdhaafaa la jaray ninkaas waa in la xasmiyo oo dhiig joojin loo sameeyo kaas leanna midkaas inuu dhinta lama raba isaga hadda marka min ahli riddati waa qeyd qala xadaana mxamed bnu salt abu yaclى qala xadaana اlwaliidu qala xadaanii اlawsaaciyu can yaxya can abi qilaabata can anasi ana nabiya sal l slm qataca alcuraniyiina walam yaxsimhum xataa maatuu waa gooye lugay gacan isdhaaf mana dhiig joojinin ilaa ay ka dhintaan waagii hore dadka dabcan saliid iyo waxbaa gacmaha loo gelina xididadii marka isku soo ururayaan qaabkaas halkana uu ku sheegaa saas haddii marka siyaabo dhiig in la joojiyo unbaa muhima haddii marka xididada inta la tolo dhiig joojin lagu sameeyo khalaas waxba uma baahnayn gacantiisii la geliyo saliid iyo waxaas kuwaan marka wuxuu uga tegay nebiga uunan u xasminin liannahu araada ihlaakahum inuu laayo uu dilo ayuu doonay nebiga sal iyaga marka sidaasaan looga joojinin baabun ay hada kani baabun baab weyaan lam yusqa almurtaduuna almuxaaribuuna xataa maatuu lama waraabinin biyo lama siinin kuwii diinta ka baxay ee muxaaribiinta noqday ilaa ay ka dhinteen yani biyana lama siinin qal xadana musa bnu ismaaciil can wuhaybin can ayuba can abi qilaabata can anas radia allahu canhu qaal qadima rahtun min cuklin cala nabiy sal l slama kanuu fi sufati faاjtawow lmadiinata faqaaluu ya rasuul allah abginaa rislan waxaan rabnaa od noo doontaa waxaan xoole aan cabno ermaan xoole ermaano caanahooda aan cabno faqaala ma ajidu lakum ila an talxaquu biibili rasuuli lahi sal slm wax kale idinma haaye geeli rasuulka ilaahay inaad aadaan maahane wax kale idinma haayo ayb maadaama mas-uul ou sadaqada iyo zakada nebiga isaga ka yahay saasuu sugu idaafeeyey ayb faatowhaa fasharibuu min albaaniha wa abwaaliha xataa saxuu ilaa ay caafimaadeen wa saminuu ay cayileen wa qataluu raaciya saasay ku abaalgudeen marka qowsaarkiibay dileen wastaaquu zawda halihii marka geelana waa kaxaysteen faata nabiya sal slam asariiqu nabiga waxaa u yimid ninkii qaylo dhaanta ahaa gurmadka fabacata alaba fii aathaarihim raadkooda wuxuu ku diray dad raadiyo famaa tarajala annahaaru xataa utiya bihim maalinkiiba ma uunan kor noqonin si fiican uma kor noqonin ilaa la keenay faamara bimasaamiira ayuu amray masaamiir fauxmiyad waa la kululeeyey fakaxalahum waa ugu indhakuulay wa qaaca aydiyahum wa arjulahum lug iyo gacantoodana waa jaray gacmoodii luguhooda wamaa xasamahum ma dhiig joojinin uma ulquu fi lxarati sheelada iyo dhagaxda madow ayaa lagu tuuray yastasquuna iyagoo waraab dalbaayo famaa suquu lama waraabinin xataa maatuu ilaa ay ka dhinteen ayb tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir baabun samara anabiyu sal l salam acyuna almuxaaribiin indhahooda ayuu musmaaray qaala xadaana qutaybatu bnu saciid qaala xadaana xamaadu can ayuuba can abi qilaabata can anas bni malikin ana rahdan min cuklin aw qaala curaynata walaa aclamuhu ila qaala min cuklin ila aakhir xadii xadiidka haddaan soo marayna هذا آخره بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد